ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu kormeer shaqo ku tegey wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya si u kuurgalo shaqooyinka ay bulshadu hayaan intuu socday kormeerka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wax uu kulamo kala duwan uu la qaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mas-uuliyiinta wasaaradda isagoona ka dhagaystay warbixin la xiriirta shaqooyinka ay bulshadu hayaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya sahla axmed jaamac ayaa wax uu ka warbixiyey kormeerka uu ku tegay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk soomaaliya xoolo lagu qiyaasay ilaa lixdan milyan ayaa dalkani uu ilaahay ku manaystay taariikhiyan iyo haddana waa uma uun ahaa dee waxay manaafacadsadaan oo ama ay caana ka listaan ama hilibkiisa cunaane waanay dhoofsadaan oo lacag adag baa ka soo gasha waxaa adduunka aynu ka soo waaridayno adduunweynaha ee bur leh ee sonkor leh ee cuntooyin kale leh dad baa sida xoolaheenan ugu tabcayno ugu tabcayana marka adduunkana markay dalalku wax kala iibsanayaan waxaa la eegaa waxa la yidhaha trade deficit bal dalka lacagta ka baxda iyo waxaa soo gala teebaa badan dabcan boqol kiiba toddobaatan cuntada la cuno dibadda laga keena dalka taasna waxyaabaha lagu bedeli karo waxaa ka mid a inaynu kobcino habka xoolaha aynu dhaqayno maanta annagu waxaanu u soconnay bal inaan u kuurgalno hawsha aada haysaan dabcan de wasiirku golaha wasiiradu nala fadhiyaa si joogtaa baan warbixin u helnaa xubno wasaaradda ka tirsan oo firfircoon baku azerbaijan baanu isku aragnay shaqo wacan bay hayeen run ahaantii annagu maanta waxaanu rabnaa horta bal inaanu eegno hanaanka wasaaraddu ay u dhisan tahay xaaladda wada shaqayn ee waxyaha kala duwan ee wasaaradda iyo hoggaankeeda wasaaraddu sida ay ula shaqaynayso qeybaha kale ee dowladda ee shaqadu ay ka dhexayso ama wasaaradda biyaha ha ahaato ama environmentka ha ahaato ama wasaaradaha kale ee ay jaalka yihiin ha ahaato waxaanu kaloo eegaynaa bal attendanceka shaqaaluhu siduu yahay si joogtaa ma u yimaadaan duruufaha noocaasa barnaamijyada waaweyn ee aada wadaan maxay yihiin haddii markaa warbixinta markaad bixinaysaan aada jawaabihiina ama waraahihiina su-aalaha ku dul istaagtaan shaqada noo fududaan lahayd